bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وsaxbihi أجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabu sunan lilimaam abi dawuud sulayman bn اlأshcaf asijistaaniyi raximah اllah tacaala qaala اlimaam abu dawuud raximah اllah bab alrajulu yusalii fii hawbin bacduhu calى غayrih baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yusallii tukanaya fii hawbin maro bacduhu qaarkeed calaa hayrihi hayrkii ay dul saaran tahay bacduhu yacnii marada gobolkeed calaa hayrihi ay mowduucun calaa hayrihi hayrkii ay dul saaran tahay maro adigiina aad dhinac ka huwan tahay qof kalena yacnii dusha ka saaran qayb iyada ka mida ma lagu tukan karaa oo qofka sidaa yeelayo qال xadثna أbوالwليid الطyaalisiyu أbوالwليid الطyaalisiي huwa هishaaم بن cabdالmلك الbaصري ثiqة أkhرaج lahu أصxaaب الكتب الستة qال xadثna زائdة huwa بن qudamة زائdة بن qudamة أbوsalt الكوفي ثiqة أkhرaج lahu أصxaaب الكتب الستة عن أbي xaصين عن أbي صاaلح وهuwa samaan عan cاaئشhaةa أن النبya slى الlaه عليه aلي وsلم nbiga sallaa fii hawbin mare ayuu ku tukaday bacduhu qaarkiis calaya aniga korkayga uu yahay yani nebiga mare ayuu ku tukaday bacduhu qaarkiis calaya aniga dushayda uu yahay mare qaybna aniga aan ka huwanahaybu isaguna isticmaalayo ku tukanaya marka hadday sidaa tahay way bannaan tahay maradu hadday weyn tahay darafna qof uu ka huwan yahay ama lugaha u saaran tahay isagiina uu qayb ka wato maradaasi way bannaan tahay yacni waxbaasa ma laha ayb xadiidkan marka isagoo kale ama isaga laftirkiisa ama muslim ayaa wariyey baabka marka tarjamada iyo xadiidku waa isleeyihiin xukunka mas'alada ama baabka tarjamada uu tarjumtayna waa inay bannaan tahay ayb baabun alrajulu yusallii fii qamiisin waaxid baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yusallii tukanaayo fii qamiisin waaxidin hal qamiis ku tukanayo hal maro ninka ku tukanaya waa maro weyn waa yacni qamiiska marada kor laga qaato dhan baa la dhahaa dabcan ama ridaa ha noqoto ama si kale ha u ahaato ayb oo hadda shaatiga booska annaga uu noo joogo kala marka wuxuu u jeedaa maro weyn oo furan qofka marka ma ku tukan karaa salaadda dhexdeeda xoogaa dadka sheekaysanaayo ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yusallii tukanaayo fii qamiisin ku tukanaayo qamiis waaxidin mid keliya ah ku tukanaayo qaala alimaam abu daawuud marka maro furan waayo ayuu ku tukanayaa ee korkiisa iyo hoostiisaba dabcan dadayso sidee buu yeelayaa marka qaala xadaana alqacnabiyu wahuwa cabdullaahi bni maslamata bni qacnab alqacnabi qaala xadaanaa cabdulcasiiz yacni bna muxamed cabdulcasiis bni muxamed adaraawardi weeyaan yacniidaanna badanaa waxaa iskale waxaa weeyaan abu daawuud iyo faman duunahu ee ma dhici karto qacnabi inuu yacniidan dhahayo isaga maxaa yeelay qacnabi sheekhiisa waa cabdulcasiis uma baahna inuu yidhaahdo yacnii hadduu rabo inuu abtiriyo waa isaga abtirin karaa laakiin cidda isaga ka hoosayso oo abu daawuud iyo cidda ka sii hoosayso iyagu maadaama xadiidka uu cabdulcasiis keliya u soo gaaray magacaas hadday rabaan inay fasiraan yacnii ama huwa ayay dhahayaan sida musalax aan ku soo marno qaala xadaanaa cabdulcasiis yacni bna muxamed can muusa bni ibraahim muusa bni ibraahim huwa almakhzuumi huwa maqbuulun sida xaafidka uu ishaaray waa maqbuul yacni idaa tuubica wailaa falayinu اlxadiid can salamata bni اlakwac qaala waxa uu yidhi salama waa saxaabigii qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii anigu rajulun nin baan ahay asiidu waan ugaartaa afa usallii ma tukanayaa fi lqamiisi alwaaxidi halka qamiis hal mara ma ku tukadaa qaala waxa uu yidhi nacam haa ku tuko wasrurhu waxaad geluus uga dhigtaa ood iskugu celisaa afka labada yacnii afka waxaa isaga celisaa wasrurhu geluusey oo yacnii afka iskaga celi walow bishawkatin qodaxba aad isaga iskugu celiside afkiisa qodaxba aad isugu celiside sidaa yeel yacnii maradii waa furan tahay marka haddaad maro ku tukanaysid isku xir labada meeshay ka faydan tahay yacnii waxaad ka yeeshaa sidii yacnii guluuskaoo kale wax celiyo oo labada daraf isku celiyo ka yeel labadeeda meel ay ka furan tahay ayb walow bishawkatin wax kale haddaad weyse xataa qodax dhankanna ka soo geli dhanka kalena ka geli waa isku imaanaysaa marka ayb wasrurhu galuusay walow bishawka oo isku qaba yacni walow bishawkatin qodaxba a isugu qabatide ayb xadiidkan waa xadiid imaamu اlbukhaari fii صaxiixihi tacliiq ahaanba u keenay siiqatu tamriid buuna ku keenay wuxuuna ishaaray in isnaadkiisu daciif yahay oo nadar iyo ay ku jirto bukhaari kitaabkiisa saxiixa ku ishaaray oo waxa uu yidhi baabu wujuubi الsalaati fi اhiyaab wayudkaru can salamata bni اlakwac waa xadiidkan wa wayudkaru can salamata bni اlakwac waxaa laga sheegayaa yidhi ana الnabiya salى اllahu calayh ali wasalam qaala yasuruhu walow bishawkatin wa fii isnaadihi nadarun isnaadka xadiidkana nadar baa ku sugan imaamu اlbukhaari saasuu yidhi xadiidkan marka abu daawuud iyo imaam axmed iyo nasaa'i iyo ibnu xibbaanba way wariyeen xaakim sidoo kale waa wariyey can dariiqi muusa bni ibraahiimkan warka ku jiro ama isnaadkiisa nadar baa ku jira marka uu leeyahayna saddex meel ayay nadarka oo uga jiraa meesha koowaad waxaa weeyaan muuse bnu ibraahiimkan waa laysku khilaafay man huwa qaar waxay yidhaahdeen huwa almakhsuumi waaye qaarna ibnulqataanna wuxuu yidhi muusa bnu muxamed ibni ibraahim attaymi weeyaan waana daciif bukhaarina markuu leeyahy wafii isnaadihi nadarun ninkaa daciifkaa ku jiro ka wadaa buu yidhi laakiin culamaau ulxadiid waxay u badan yihiin muusahaanu inuu yahay muusa bnu ibraahim almakhsuumi daciifna ma ahano waa maqbuul isagu ayb meesha labaad ama mowdica labaad ee fii isnaadihi nadarun uu leeyahay waxaa weeyaan inqiaac ayaa wuxuu ku jiraa ama khilaaf baa wuxuu ku jiraa bayna muusa bni ibraahim iyo salamata bni alakwac oo hadda abu daawuud waa kan riwaayadan buu dhigay can muusa bni ibraahim can salama buu yidhi waxba uma dhexaysiinin riwaayat ilimaam axmedna iyadu waxay u dhexaysiinaysaa can muusa bni ibraahim can abiihi can salamata bni alakwac oo marka marna sanadka ninba muuse iyo salamo waa loo dhexeeyaa marna isagoon loo dhexayn inbuu soo arooray khilaafkaas marka yaa bukhaari wuxuu u yidhi wafii isnaadihi nadarun ayb inkastoy culummadu badanaa rajaxaan riwaayada aan can abiihida aan lahayn oo waxay yidhaahdeen can abiihi ziyaaday ku tahay sanadku waana wixii la dhihi jiray almasiid fii mutasili اlasaniid musalaxa marka ziyaadadaa wahmi ah ziyaado la'aantaa marka jaadada ku taagan waxaana tusayo riwaayo oo yacnii can caطaaf can muusa bni ibraahim qaala xadaanaa salama buu yidhi mar hadday meesha xadaanaa soo gashay inqiaac waa ka baxay aduu marka mowdica labaad saas waay mowdica saddexaad xadiidkan iyo xadiid kale ayaa laysdhexgeliyey oo wahmigu halkaana waa uga yimid ibnu rajab fatxulbaariga saasuu tilmaamay calaa kullin xadiidka qolada saxiix yeelayso waxay ka saxiix yeelayaan riwaayatu daraawardi can muusa can salamata bni lakwac oo middan baa xoog badan oo midda ziyaadada wadato can abiihida waa masiid fii muttasili اlasaniid oo wahmi baa ku jiro marka wuxuu leeyahay xadiidku marka isnaadkiisa nadarka iyo daymadaas baa ku jirto saxiixna yacni marka wararkaa badan baa ku jiro haddii marka riwaayadan abu daawuud mutaabacaad bay leedahay dabcan iyada binaan calaa hadihi اlmutaabacaat xadiidku xasan buu ayuu yahay ayb waxaana laga qaadanaa fiqih ahaan qofku hadduu mare ku tukanaayo marada inuu isu keeno bixaysu ay qarin karto korkiisa si fiican u asturi karto qaala xadaanaa moxamed bnu xaatim ibni baziic wa huwa abu bakr albasri naziilu baqhdaad iqa qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr yaxya bnu abi bukayr ma idin dhiga yaxya bnu abi bukayr abu bukayrka magaciisa waxaa la yidhaha nasr alkirmaani yaxya bnu nasr alkirmaani weeyaan kuufiyu اlasli nazla baqhdaad wahuwa iqa can israa'iil israa'iil bnu yunus ibn abi isxaaq asabiici can abi xawmal alcaamiri abu xawmal abu xarmalna waa la yidhaahdaa wahuwa majhuul jahaala ku sugan ayb qaala abu daawuud wakadaa qaala waxa uu yidhi wahuwa abu xarmalna waa yidhiye wasawaabu sawaabka sidaana abu xarmal waaye abu daawuud saasuu yidhi can moxamed bni cabdiraxmaan bni abi bakrin ayb moxamed bni cabdiraxmaan bni abi bakr aljudcaani wa huwa matruuk ayb waxaan u jeedaa layin اlxadiid labaa jirto midkan hadda marka riwaayadan ku jiro waa layin اlxadiid oo xadiidkiisa dacfi baa ku jiro ayb can abiihi oo cabdiraxmaan bnu abi bakrin oo huwa majhuulun saxaabiga ma ah cabdiraxmaan bn abi bakr ayb qaala amanaa jaabir bnu cabdilaahi baa noo imaam noqday fii qamiisin buu imaam noogu noqday qamiis isagoo markaa wato laysa calayhi ridaa'un go' kore aanu la wadanin ayb falama insarafa hal maroo imaam noogu noqday falama insarafa markuu ka gadoomay qaala waxa uu yidhi inii ra'aytu rasuulallaahi rasuulkaan arkay sala allahu calayh waali wasalam yusallii isagoo tukanaya fii qamiisin ku tukanaya qamiis ayb xadiidkan marka dacfi baa ku jiro isnaadkiisu waxaa ku jira laba majhuul iyo nin daciifaa ku jiro walidaalika marka xadiidkan ma ansixin ayb hal marase in lagu tukan karo waana soo martay baabka soo socdana wuu kaga hadli doonaa maradu hadday waasac tahayna inuu hoos ku xirto labadeeda darafna inuu labada garbood saaro hadday ciriiri tahayna inuu cawrada ku asturo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa kaana hawbu marada haddii uu yahay dayiqan ciriiri yataziru bihi waa macawisaysanaya maradu hadday ciriiri ku tahay waa macawisaysanayaayo cawrada inuu asturu ku dadaalaya marka qaala xadaanaa hishaam bnu camaar wa sulaymaan bnu cabdiraxmaan wayaxya bnu اlfadl asijistaaniyu qaaluu saddex sheekh waa marka abu daawuud xadiidkan uu ka warina hishaam bnu camaar waa ninkii shaamiga ah macruufka ah qaarigana ahay oo muqribu axad ulmuqri'iin buu ahaa ayb wa sulaymaan bnu cabdiraxmaan marka hishaamkan bukhaarina waa ka wariyaa shuyuukhda bukhaariya waaweynoo ku jiraa marka badanaa abu daawuud iyo bukhaari shuyuukhdu badanaa waa iska agdhow yihiin ee taariikh ahaanna laba boqol iyo lixdan iyo xogaagiibuu dhintay abu daawuud bukhaarina laba boqol konton iyo sideedii inta badanba marka waa isku shuyuukh inkastoo bukhaari ou shuyuukha yacnii rag ou abu daawuud waasida uga wariyo bukhaari isaga toos ou uga warinayo ayb laakiin dad ou abu daawuud toos uga wariyo bukhaari waasida uga keenayo ma la helayo ayb laakiin waa isku undhowdhow yihiin sheekha kale waxaa weeyaan sulaymaan bnu cabdiraxmaan sulaymaan bnu cabdiraxmaan bni ciisa atamiimi ayaa la yidhaha saduuqun yukhdi wayaxya bnu اlfadli asijistaanina wahuwa maqbuulun qaaluu xadaanaa xaatimun yacni bna ismaaciil xaatim bnu ismaaciil waana soo maray saxiixu kitaab saduuqun yahim qaala xadaanaa yacquubu bnu mujaahid yacquubu bnu mujaahid abu xasra saduuqun min asaadisa ayb qaala xadaanaa yacquubu bnu mujaahidin abu xasra can cubaadata bni اlwaliid bni cubaadata bni saamit ayb isagana waana soo maray qaala ataynaa jaabiran jaabir baanu u nimid yacni bna cabdillaahi qaala waxa uu yidhi sirtu maca rasuulillahi nebigaan la socday sala allahu calayh waali wasalam fii qaswatin duulaan ayaan nebiga kula socday faqaama waa istaagay nebiga yusallii isagoo tukanayo wa kaanat calaya anugu waxaan watay markaa korkayga ahayd burdatun go' dahabtu waxaan doonay ukhaalifu inaan isweydaariyo bayna darafayhaa go'a labadeeda daraf inaan darafna midigta ka rido darafna bidixda ka ridaan doonay falam tablug lii ma aynan ii gaarin oo yacnii marada intay ciriiri ka qabto intaan hoosna ka duubto kor korna aan iska weydaariyo waa ii gaari weysa buui wa kaanat lahaa maradu waxay lahayd dabaadibu faraqyo maro markaa faraqyo le bay ahayd ayb wa kaanat lahaa waxay lahayd dabaadibu faraqyo bay lahayd fa nakastuhaa markaa waan gediyey uma khaalaftu waxaan isweydaariyey bayna darafayha labadeeda daraf uma markaa dabadeed tawaaqastu waxaan markaa aan ku qabtay calayha iyada uma markaa dabadeed tawaaqastu ay amsaktu calayha waan celiyey laa tasqudu si aanay u dhicin lianlaa tasquda yacni yani marada maro ciriiri weeyaan faraqiyay lahayd waa gediyey maradii markaan gediyey ayaa wuxuu leeyahay intaan labada daraf ka riday riwaayaadka qaar waxay tilmaamay shuraaxda qaar inuu isu soo goday si ay marada u gaarto xoogaa waa isu soo goday marka ayb uma tawaaqastu ay amsaktu waan celiyey calayha iyadaan celiyey maradii bicunuqii qoortaydaan ku celiyey ayb laa tasqudu lianlaa tasquda si aynan u dhicin uma ji'tu waan imid xataa qumtu can yasaari rasuuliillahi sal ll ly slam ilaa aan ka istaagay nebiga bidixdiisa fa akhada biyadii gacanteedu qabtay fa addaaranii waa isoo wareejiyey xataa aqaamanii ilaa uu ijoojiyey can yamiinihi midigtiisa fa jaa'a bnu sakhrin baa yimid xataa qaama isaguna ilaa uu ka istaagay can yasaarihi nebiga bidaxdiisa fa akhadanaa biyadayhi labadiisii gacmood buu nagu qabtay jamiican inagoo wada jirno xataa aqaamanaa ilaa uu naga istaajiyey khalfahu gadaashiisa yacnii sidan buu intuu noo qabto gadaal noo riixay ile laba waay ma ogtahay safku gadaalay ka istaagayaane ayb qaala waxa uu yidhi wajacala rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu gudagalay yarmuqunii markaa inuu ii kuurgalayo nebigu wuxuu gudagalay inuu si iigu kuurgalayo aad iigu fiirsanayo ayb wa ana aniguna laa ashcuru xaal aanan dareemaynin uma fadintu bihi waan u dhug lahaaday oo markii dambaan ogaaday nebigu inuu ii kuurgalayo fa ashaara ilaya waa ii ishaaray an atazira bihaa maradii inaan hoos ku xirto ii ishaaray oo maradii waxuu arkaanoo sidaa isugu godan oo marka maradii celcelinayo markaasuu wuxuu yidhi saasoo kale uu yidhi waa ii ishaaray maradii inaan macwisaysto oon hoos ku xirto ayb falamaa faraqa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu markuu dhammeeyey qaala wuxuu yidhi yaa jaabir jaabirow qultu waxaan idhi labayka yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ku maqlay labayka marka dadka la ixtiraamaya markay qofka u dhawaaqaan bay labayka ayaa la isticmaalaa qaala waxau yidhi marka idaa kaana waasican maradu hadday waasic tahay fakhaalif isweydaari bayna darafayhi marada labadeeda daraf hadday maradu weyn tahay waasic ay tahay darafkan midigna garabka bidix saar darafka bidixdaana garabka midig saar oo isweydaari waidaa kaana dayiqan waidaa kaana dayiqan hadday ciriiri tahayna fashdudhu adkeeyo xir calaa xiqwika ku xir marka maradaada yanii guntigaaga hoose ku xir markaa oo guntigaaga hoose maradii ku xir xadiidka marka muslim baa wariyey isagoo dhammaystiran bukhaari isagoo mursala buu wariyey goor dambayna ahayd markaa nebiga uu jaabir soo gaaraayo mar ay qhasuw ka soo socdeen xilli dambe oo guuro ah ayuu jaabir nebiga kor yimid markaasu wuxuu yidhi ma suraa yaa jaabir xilligan aad socotood guuraynaysaa waa maxay markaasuu u sheegay salaaddii marka sidan buu nebigu uu faray calayhi salaatu wasalaam maxalushaahidka marka tarjamadu waxay tahay maradu haddii ay ciriiri tahay hoostaa lagu xiranaa kor waa layska daynaa ayb waa tarjamada uu tarjumtay iyo xadiidku yacni waa ismudaabaqaynayaan qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixi qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuub can naafic can ibni cumar waa macruuf sanadkan qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam ow qaala ama wuxuu yidhi qaala cumaru cumar waxa uu yidhi idaa kaana liaxadikum ayb marka qaala rasuulullahi ama qaala cumar rafcigii iyo markaa iyo iyo waqfigii baa lagu ayuu ku shakisan yahay idaa kaana liaxadikum midkiin haddii uu u sugnaaday hawbaani laba maro hadduu haysto falyusalli ha tukado fiihima labada mara ha ku tukado fain lam yakun haddaan u ahayn ilaa hawbun maro waaxidun mid a mooyaane falyatazir bihi ha macwisaysto walaa yashtamil younan isku duuduubin ishtimaal alyahuudi yacnii say yahuuddi isugu duuduubto oo kale imaamu nawowi kitaabkiisa khulaasatulaxkaamka wuxuu yidhi rawaahu abu daawuud wahayruhu biisnaadin saxiix ayb marka xadiidku xadiid saxiixa weeyaan wuxuuna tilmaamayaa haddii hal mara lagu tukanayo in la macwisaysto laakiin waa goorma waa hadday ciriiri tahay haddaynan ciriiri ahayn korna qayb baa laga saaraya walaa yashtamil ishtimaal alyahuudna waxaa weeyaan ama ishtimaalu sammaa waxaa la yidhaahdaa laba tafsiir bay leedahay ishtimaalku fuqahaduna sibay u fasiraan luqawiyiintuna si luqawiyiintu iyagu waxay yidhahdaan ishtimaal alyahuud waxaa weeyaan maradii iyada dhan in la isku duuduubo oo ruuxii maradiibuu qabanayaa waa isku duuduubayaa iyada dhammaan hal maroo weyn waa waa isku duuduubayaa gacmihiisii marka waa togan yihiin gacmihiisii gudahay ku jiraan ma qaadqaadi kara mar walba gacmihii marka saasaa marka ilaa maradii marka isaga dhan bay ku duuduuban tahay luqawiyiintu ayagu saasay ku macneeyaan bina'an calaa daalika marka nahyigu haddii luqawiyiinta laga raaco wuxuu noqonayaa xarajka ku jira qofkii inuu xubnihii salaadda inuu dhaqdhaqaajiyo la rabay sidii saxda ayd inaanu u dhaqdhaqaaji karin laakiin fuqahadu ayagu waxay ku fasiraan ishtimaalu samaa marada kulligeed inuu hal dhinac ka xirto oo intuu maradii soo qaado hal dhinac dhinacan midigoo kale ayuu maradii ku duubayaa intuu darfaheeda kale isku duuduubo ayuu wuxuu saaranayaa marka dhabarka garabka korkiisuu saaranayaa dhinacan dhan baa marka uu ka qaawan yahay marka bowdihiisii iyo waxaan geeskiisaan kalaa muuqdo bina'an calaa daalika marka waxaa loo reebay waa maxay cawradiyaa faydan marka ibnu rajab marka wuxuu yidhi tafsiirka fuqahadaa sax ah maxaa yeele iyagaa hum aclamu bimuraadi shaaric shaarica isaga iyaga waxaa uga aqoon badan fuqahada iyo luqawiinta fuqahada ku aqoon badan waxa laga hadlaya waa mas'ale fiqiya ee meesha luqa laga hadli maayo abu cubaydna saasuu yidhi isaguna abu cubayd alqaasim ibnu salaam oo ninkii qariibkana yaqaanay faqiihana ah muxadidkana ahaa qarnigii saddexaad buu horraantiisiiba u dhintay abu cubayd wuxuu yidhi isagu ahlu qariibku sidaanay dhahayaan fuqahaduna sidaan fuqahadaana ku aqoon badan buu yidhi muraadka shaarica iyagaa marka la raacafuqahaa ahlilxadiid iyago marka saasay u macneeyeen marka kelmadda macnaheedu saas ijtimaalku marka saas maradii marka iyada dhan in hal dhinac lagu asturo inta laysku kuuskuuso markaa dhow garabkan la saarto oo qofkii dhinacan dhan uu u bannaan yahay ayb taa weyn marka wax la reebay yahuudda marka saas ama tafsiirka luqawiintana sidaas aan sheegnay ayb sababka loo reebayna marka cawradoo fayd mayso iyo yahuuddo marka yahuudda in la khilaafo qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya duhliy ayb qaala xadaanaa saciid bnu muxamed saciid bnu moxamed bnu saciid aljarmi saduuqun rumiya biاtashayuc ayb waxaa la yidhi haddii inahu idaa qiila caliy bnu abi aalib haddii la yidhahdo kaana yaquulu sala اllahu calayhi wasalam buu dhihi jiray haddii magaca cali la sheego cali bn abi aalib la yidhaha sala اllahu calayhi wasalam buu dhihi jiray ayb saasaa tahdiibka marka ibnu xajar uu sheegay marka cali ma lagu sallin karaa ama ruux caadiya ma lagu sallin karaa ibnuulqayim marka laysu kekeenay waxaa weeyaan tabac ahaan waa loogu salli karaa liltabaciya haddii inta nebiga la sheego saxaabadii nebigii iyo saxaabadii in lagu wada salliyo nebiga iyo aalubeytka waa bannaan tahay oo la yidhaahdo sala اllahu calayhi wacalaa aalihi wasalam ila nebigiina waa lagu saliyey markaas aalubeytka waa lagu saliyey saxaabadina waa lagu saliyey sala اllahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam waa bannaan tahay laakiin istiqlaal qof in lagu salliyo oo shicaar looga dhigo sida nebigo kale yacnii sida nebiga shicaar ay ugu tahay salligu uu ugu yahay isaga shicaar qof in looga dhigo ma bannaano oo saasay culimmadu yidhaahdaan ayb tabaciye ahaan waa loogu sallin karaa laa lilistiqlaal istiqlaal maya keligiis in qofka looga dhigo calaamad ama summad maya duca ahaan waa soo aroortay fii marmar dhifa oon shicaar looga dhigaynin dhib ma laha oo waxaa soo aroortay nebiga inuu cabdullaahi bin abi awfaa baa sadaqa u keenay ama aabbihiis yaa nebiga zakadii u keenay markaasuu wuxuu yidhi allahuma salli calaa aali abi awfa allaahuma salli calaa aali abi awfa ee taas marka waa iska duco shicaar loogama dhigin isaga laakiin shiicadu cali calaamaday uga dhigaan wacan caliyin calayhi salaatu wasalaam wacan faatimata calayha asalaam kutubta xadiidka xataa waa ku arkay marka culamaaulxadiid markay sidaas dhigaayaan iyagu shiica maya marka maya ma aha ee iyagu xadiidka sidii oo u soo gaaray kuugu qoraayaan waa min baabi adaa'i riwaaya waay riwaayadaa saas ahayd bukhaari waa laga helaa wa can caliyin calayhi salaam bukhaari isaga marka waxaa weya sidii sanadka loogu wariyey u warina wax ma la bedbedeli karo laakiin marka waxaa weyaan masalada xugun ahaan iyadu saasay leedahaaqaala xadaanaa abu tumayla anigan isagu waa saduuq iskiis waa u saduuq marka qaala xadaanaa abu tumayla abu tumaylat almarwasi yaxya bnu waadix qaala xadaanaa abulmuniib cubaydulahi alcataki cubaydulahi bn cabdillahi alcataki saduuqun yuqti can cabdillahi bni burayda can abiihi qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu reebay an yusalliya inuu ku tukado qofka fii lixaafin maro maradaas oo laa yatawashaxu bihi ounan jeeni qaaranaynin maro yacnii uusan labada garbood ka ridaynin oo xabadka iyo garbihii aanu ku daboolaynin nebigu waa reebay qofka inuu ku tukado wاlaakhara wاlaakhara mau idin dhigaan ya wاlaakhara an yusalliya fii saraawiila wanahaa amran aakhara arrin kale ayuu reebay ama wاlaakhara wاlamra alaakhara aladii nahaahu ayb arrinka dambe ee uu reebay waxaa weeyaan an yusalliya qofku inuu tukado fii saraawiila saraawiil uu ku tukado walaysa calayhi ridaa'un isagoon kor mara ka wadanin walaysa walxaal isaga oo laysa calayhi korkiisu aanay ahayn ridaa'un garbasaar ma yacni maro kore isagoon maro kore wadanin surwaal keliya uu ku tukado taasuu re marka surwaalka uu sheegayana waxaa weeyaan surwaal waasaca wa dabcan oo aan qofka sawiraynin jirkiisa oon jirkiisa aan sawiraynin kan jirkiisa sawiraayo waa la reebay isaga ayb marka mid waasic oo qofku marka oo aan jirkiisii marka aanu aan ku dheganayn kaas isagu marka waxaa weeyaan kaa weeyaan ayb marka sarwaalka haddii uu go' kor wato ama shaati uu ka kor wato kale waa yacni markaa waa isagu lama reebin sarwaal keligii inuu ku tukadaa la reebo xadiidku marka waa xadiid xasana baabun alisbaalu fi salaati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alisbaalu isbaalka fi salaati salaadda dhexdeeda ahaanaya ruuxa salaadda dhexdeeda inuu yacnii isbaal ku isbaalku waa marada uu jiido waa in qowga ka hoos mariyo maradii oo oonqawa ka hoos mariya salaadda dhexdeeda salaad dhexdeeda iyo salaad khaarijkeeda intaba waa la reebay axaadiis saxiixa ku soo aroortay ruuxu markaa ama ha u sameeyo khuyalaa kibir ama yaan u samaynayn hadduu kibir u sameeyo ciqaab dheeraaduu lahaanayaa ciqaabka dheeraadkaana waxay tahay ilaahay subxaanahu watacaala inuunan fiirinaynin ounan u dembi dhaafaynin ounan dahiraynin waa ciqaab dheeraada waa kaas ama isagu biduuni khuyalaa hadduu sameeyo waxaa weeyaan ruuxaas naara loogu goodiye xadiidkii maxaa yeele wuxuu ah famaa asfala alkacbayni fafi nnaar wix aan qabyada ka hooseeya dhara fafi nnaari nebigu khuyalaa iyo hayru khuyalaa uma kala qaadin markaas ee midda khuyalada axaadiidta loogu qaaday waxaa ku jirta cuquubo gaar ah waa saasuu leeyahay sancaani ayb risaalo uu ka alifay ayb taasoo marka waxaa weeyaan man jara tawbahu khuyalaa lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaamati ninkii sidaa yeelo ilaahay ma fiirina marka waa ciqaab hor le marka tan kale nebiga calayhi salaatu wasalaam ibnu cumar oo ka reebay oo cabdullahi bn cumarba wuxuu ku yidhi waatii uu ku yidhi irfac izaarakawistaada kor u qaado waan kor baan u qaado kor baan ilaa markii dambe uu shanshada bartankeeda aan geeyey markaasuu yidhi israt lmu'mini ilaa ansaafi saaqayhi muminka maani habxirashada oo macawista u xirtaa waa inta yani shanshadiisa bartankeedu geeyaa waa inta sunnadaa waaye inta la ogol yahayna waa inta anqawga ka korayso wixii anqawga ka hooseeya fa fi naar ayb markaas nebigu ma dhihin ibnu cumar khuyalaa ma u samaysaa mase uma samaysid ma dhihin mana laga filaayo saxaabi ibnu cumar oo kale inuu saas yeelayo dabcan marka arrinkaa isaga marka ibnu xajarna baxdi dheer oo fatxiga ku sameeyey labada kolba waa xaaraan midda weliba marka kibir loo sameeyaa sii daran salaada dhexdeeda iyadu marka xugun gaaro ay ku leedahay marka ma jiraa kaasuu hadda baabaysanaya qaala xadaanaa zayd bnu akhzam wahuwa طaa'i annabhaaniyu iqat xaafid qaala xadaanaa abu daawuud wahuwa sulaymaan bnu daawuud aayaalisi abu daawuud aطayaalisi iqat xaafid halطa fii axaadiiث can abi cawaana wahuwa alwadax bnu cabdillaahi اlyashkuri can caasimin caasim اlaxwal can abi cuثmaan whuwa abu cuثmaan annahdi cabduraxmaan ibnu mul yaa la dhahaa can ibni mascuudin qaal samictu rasuula اllahi sal ا ly slam yaquul nebigu odhanayaan maqlay man asbala isaarahu macawistiisa qofkii sii daayo anqowga ka hoos mariyo fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda khuyalaa'a kibir falaysa dartii u yeelo falaysa min allahi ilaahay xaggiisa kama ahaanin jalla dikruhu fii xillin walaa xaramin fii xillin xilli iyo walaa xaramin iyo xaram midna xurmo ilaahay agtiisa kuma laha ayb ay fii an yajcalahu fii xillin min addunuub oo ilaahay dunuubtiisa kama yacnii xalaaleeyo oo dunuubtiisii ilaahay kama daayo ayb oo fii xillin marka uu leeyahay falaysa ma ahanin min allahi ilaahay xaggiisa fii xillin kama ahanin mid dunuubtiisa ka dhexbaxayo laga dhaafaya ma ahanin ayb walaa xaraminna ilaahay agtiisa ku ixtiraam kale ma ahan alla agtiisa ixtiraam ka yeelan maayo waa fii xillinna ma ka noqonayo dunuubtiisa xadiidku marka isaga waa saxiix qaala abu daawuud rawaa haadaa waxaa wariyeen jamaacatun jamaaca can caasim bay ka wariyeen mawquufan isagoo mawquufa oo lagu ibn mascuud lagu waqfiyey mawquufan cala bni mascuud minhum waxaa ka mid a jamaacada xamaad bnu salma waxamaad bnu zayd wa abulaxwas wa abu mucaawiya abu daawud marka wuxuu rabaa inuu ku tilmaamo xadiidkan ikhtulifa fii rafcihi wa waqfihi oo abu cawaana isagu waa rafciyey nebiguu gaarsiiyey xamaad bnu salama iyo xamaad bnu zayd iyo abulaxwas salaam bnu sulaym iyo abu mucaawiya moxamed bnu khaasim iyagu way xadiidku waa waqfiyeen cabdullahi bn mascuuday ku ekeeyeen marka xataa haddii marka cabdullahi bin mascuud lagu ekeeyo mas'alada mas'ale ma ahan yacnii ijtihaad ku imaan kartee waa mas'ale uun waxaa weeyaan nebigun ou ka qaatay waa mawquufun lahu xukmu rafci qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa abu salamata tabudaki qaala xadaanaa abaan huwa bnu yaziid alcaطaar qaala xadaanaa yaxyaa can abi jacfar أbu jacفر الmdني الأنصاrي wyaa mqبul min الثالث عan cطاء بن يasاar marka yaحyاana yaح بن سacيidi الأنصاrي عan cطاء بن يasاar عan أbi هurayرaةa qaal baynama wqti rajulu nin يuصلي ou tukanayo musbilan isagoo mid jiiday isaarahu macawistiisa إid qaala lahu rasuul الlahi sal اه sلم rasuulka wuxuu ku yidhi idhab tag fatوaضأ soo weyse qaada fadahaba waa tegey fatوaضأ waa weysaysta ثuma jaaءa waa yimid uma qaala waxau yidhi idhab tag fatawada'a weyse qaada fadahaba waa tegey fatawada'a waa weysaystay uma jaa'a faqaala lahu rajulun yaa rasuula allah nin baa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay maa laka oo maxaa dhacay oo amartahu aad u amarta an yatawada'a inuu weyse qaato uma sakatta aad ka aamusta canhu marka isaga qaala waxa uu yidhi innahu kaana yusallii waxuu tukanayay wahuwa isaga oo musbilun isaarahu isagoo macawistiisa anqowga ka hoos mariyey wain allaha allana jala dikruhu laa yaqbalu salaata rajulin qof salaadii ilaahay ma aqbalayo musbilin ninkaasoo musbilin musbila isaarahu macawistiisa ku jiidaya ah oo kaa salaaddii markaa ka aqbali maayo mundiri wuxuu yidhi fii isnaadihi abu jacfar xadiidkan isnaadkiisa abu jacfar baa ku jira wahuwa rajulu min ahli اlmadiinati laa yucrafu ismuhu saabuu tilmaamay tarkiibkana wuxuu ku yidhi xadiiثu abi hurayra rawaahu abu daawuud وabu jacfar almadani in kaana moxamed bnu cali bn اlxusein fariwaayatuhu can abi hurayra mursala wuxuu yidhi ninkan abu jacfarkani haddii uu yahay moxamed bnu cali bni xusein moxamed albaaqir haddii uu yahay fariwaayatuhu can abi hurayrata mursala riwaayada oo abu hurayre ka warina waa munqaطec oo abu hurayre waxba kama maqal wain kaana hayrahu nin kale haddii uu yahayna fala acrifuhu buu yidhi garan maayo marka calaa kullin marka waxaa weeyaan xadiidkan isaga dacfi baa ku jiro ninkan marka abu jacfarkan marka ugu yaraada maqbuulka ah yaa wuxuu u baahan yahay mutaabaco oo ilaa xadiidkiisu daciif weeyaan inkastoo alimaamu nawowi xadiidkan markuu keenay riyaadu saalixiinka uu yidhi rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiixin calaa shardi muslim waxaad mooddaa isaga marka wuxuu u jeedaa moxamed bnu jacfarkan abu jacfarkan baa moxamed albaaqir oo ka dhigay mar hadduu moxamed albaaqir uu yahayna moxamed albaaqir waa min rijaali muslim dabcan waa ka jaabir ka warinaya xadiidka dheer oo sifat xaji nebiy sal l l slam halkan laakiin mundiri waxaaba la leeyahay isaga moxamed albaaqir haddii uu yahay wa riwaayatuhu can abi hurayra mursalu yidhi halkan abu hurayra muu ka warinaa marka ka warin maayo cadaa ibn yasaaruu ka warinaayo baynahu bayna abi hurayra caطaaa ku jira soo ma garanin marka ciladahaas wax weyn ku keeni maysan marka laakiin abu jacfarkaan ahayn moxamed albaaqir aan ahayn oo abu jacfar kaloo madani maxaa yeele moxamed ibnu cali bn اlxusein isagu ma la dhaheen maqbuul ma ah tarjamadiisu marka waa abu jacfar almadani waa maqbuul marka ama waa jahaalaa ku jirta xadiidku marka sidaa ayaa dacfi u kaga jiraa meeshaas kaga jiraan waana daciif ama amaa weyse qaadka oo kale oo uu ku celinayo weyse qaadku hadda isbaalku isagu weyse ma jebiyo laakiin kac oo soo weyse qaada marka la leeyahy macnaheedu maa weysada waa kaa jabtay nebigu maba dhihinba calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici karta marka maadaama weysadu ay yacni dembi dhaaf ay leedahay markaa marka qofku haddii uu dembaabo marka haddii uu markaa yani weysada in dhinacaa laga amraayo oo aan laga amraynin yacni weysadii baa jabtay inaynan ahayn ayb oo bimujarad yacnii weyse haddii laga dabageeyo dunuubtan iyo naartaasay marka ayay weysadu waxay uga tahay iyay ka ilaalinaysaa ayb siyaabahaasoo kale waa hadda waa naaqid min nawaaqid alwudu' ma aha isbaalka isaga baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii kam tusallii imisay ku tukanaysaa almar'atu haweenta haweenta imisay ku tukanaysaa dhar ah ibnulmundir wuxuu sheegay jumhuuru ahlilcilmi wuxuu ka xikaayooday ana alwaajiba cala almar'ati haweenta waxaa waajib ku ah an tusalliya fii dircin wa khimaarin haweenta waxaa waajib ku ah inay ku tukato dirci dircigu waa saakada diracaan annaka kan haweenkan yacnii diraca u yaqaanaan maaha in dircigu saa ma aha luqada ahaan dircigu mare adagoo dheer waayo oo jirka haweenta asturayso oo yacnii markaa waasacna ee midkan khafiifka ee shafaafka ee haweenta laga arkaayo korkeeda kaas maaha in la sheegaya ha u qaadan ninkaas alfaadda sharcigaoo kutubaha lagu arkana dadku waxay u yaqaanaan lalama aado ee sharcigu wuxuu u yaqaanin baa lala aadaa soo ma garan haddii kale waa ku wareeraysaa qofka hadduu dircigii maqlo diraca sunnadou ku jiraayo iska leeyahay dhowna wax saxana ma ah marka wuxuu ku tukanaya buu yidhi marka jumhuurtu wuxuu ka sheegay in haweentu waajib ay ku tahay markay tukanayso dirci iyo khimaar yacnii saakadaas dheer adag aan jirhkeeda sawiraynin lagana arkaynin iyo khimaar kore khimaarku marka isaga waxaa weeyaan marada madaxa iyo qoorta iyo xabadka qayb ka mida lagu asturaa layidhaha khimaarka kaasay ku tukanaysaa gurigeeda dabcan markay joogto way oo ilaa markay masaajidka u soo baxayso iyada jilbaab la'aan maba soo bixi kartaa ayb almuraadu bidalika marka wuxuu yidhi ibnulmundir almuraadu bidalika taqdiyatu badaniha wa ra'siha ulajeedku waxaa weyn haweenta waxaa laga rabaa inay madaxeeda iyo jirhkeeda daboosho marka wejiga iyo calaacalaha iyagu markay salaadda ay ku jirto inay yacnii aanay markaa aynan cawro ahayn culammadu waa isku waafaqsan yihiin markay salaadda ku jirto amaa khaarija salaad yacnii cawro miyaa mase ma aha war baa ku jirta walidaalika qoladan cawro ma ahan dhahayso wejigu waxyaabaha ay xujaysanayaan waxaa ka mid a shay salaaddii cawro ku noqon waaye bannaanka soo cawro ugu noqonaya yidhaahdeen calaa kullin marka markay ugu yar tahay waa sunno wejiga yacni dadkiisa ayb baabkeedana hadda ma joogno wuxuu yidhi marka taqdiyatu badaniha wa ra'siha baa ujeedku saas waay falow kaana hawbu waasican maradu hadday waasic tahay hal maroo waasica faqadad ay ku daboosho ra'saha madaxeeda maradu hadday waasic tahayoo intay jirhkeedana ku asturto madaxeedana ku daboolato jaaza waa bannaan tahay yidhi ibnulmundir salaadda inay ku tukato salaadda waa qaala markaa wuxuu yidhi wamaa rawaynaahu can caطaa annahu qaala tusallii fii dircin wakhimaarin waiszaar caطaa isagu wuxuu yidhi haweentu waxay ku tukanaysaa waajib ku ah dirci iyo khimaar iyo isaar isaarku bimansilati gorgoradoo kale waa isaarku waa gorgoradda saasay ku tukanaysaa buu yidhi ibnu siriin isaga saddexdaa wuxuu ku daray wamalxafa iyo mara hagoog ah ayay ku daraysaa buu yidhi intaasay ku dareen marka ibnulmundir isaga wuxuu tii markaa wuxuu yidhi fa innii adunnuhu maxmuulan cala alistixbaab buu yidhi marka hadalka cadaa laga soo wariyey waxaan ku xambaarayaa saan u malaynayo istixbaab inuu yahay ee waajib aanu ahayn inta waajibkaa marka ay tahay dirci iyo khimaar inay tahay marka haweenta dharka dabcan ay ku labisanaysa bannaanka markay baxaysa intaa ma aha hadda waxaa laga hadlaya markay gurigeeda ku tukanaysaa la sheegaya inta yacni salaad ugu ansaxayso amaa guriga markay ka baxayso oo bannaanba aadayso waxaa waajib ku ah inay dircigaas isaar hoose oo gorgoradii ah khimaarka oo madaxa iyo qoorta iyo xabadka lagu daboolo iyo jilbaab kore intaasaa laga rabaa ee dirci iyo khimaar keliya bannaan inay ku baxdaa uma bannaana hadday u bannaan tahay nebiga wuxuu dhihi lahaa naagtii weysay ayuu wuxuu dhihi lahaa iska dhib ma lahane khimaarkaaga isaga soo baxuu dhihi lahaa ma dhihin ee wuxuu yidhi walaasheed ha caariye ha siiso ha tabal caaraysa mid kale walaasheedoo laba jilbaab qabta mid ha siiso caariye ha uga dhigto ha u soo yacni waxaan u jeedaa ha tabal caaraysiiso ayb marka taa saasay tuseen baabun fii kam tusalli اlmar'atu qaala xadaثana alqacnabiyu can maliki can moxamed bni zayd bni qunfud moxamed bni zayd bni qunfud wahuwa iqatu can ummihi hooyadii marka umu xaraama laydhaha can ummihi ummu xaraam hiyo waalidatu moxamed ibni zayd magaceeda aamine ayaa la yidhaha mastuuratun min araabica annahaa sa'alat umma salamay su'aashay maadaa tusallii maxay ku tukanaysaa fiihi lmar'atu maadaa maxaybay tusallii ku tukanaysaa fiihi isaga dhexdiisa shayga ay yacni ku tukanaysa almar'atu haweenayda oo min ahiyaabi dharka ah waa maxay faqaalad waxay tidhi tusallii fi lkhimaari waaddirci tusallii waxay ku tukanaysaa fi lkhimaari khimaar iyo wadirci bay ku tukanaysaa dirci saako assaabiqi ee markaa yacnii waasac ah ee alladii kaas oo yuqayibu baabi'inayo duhuura qadamayhaa gomadaheeda korkeeda baabi'inayo yacnii maro qarinayso cagteeda maro qarinaysae saabiq ee sii daysanee dheer bay ku tukaneen diricgii marka waxaa shardi ah maro waasacana waa inuu yahay dhexdeeda aan wax laga arkaynin isla markaana korkoo dhan wada qarinaysae lugahana u asturayso marka lugihii iskaalisa in lagu xira qasab iyadu ma ahan laakiin waxaa qasaba un waxaa weeyaan in maradu ay dheer tahay dirciga ahee hoose oo ay lugaheeda aan waxba laga arkaynin haweentu ayb haddii ay iskaalso xirtana dhib ma laha ayb oo marka maradu laakiin waa inay dheer tahay oo iyadu markaa ay kor cagaha cagaha ay qarinayso xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa caguhu inay cawro yihiin haweenta yani cagteedu cawro waay salaada iyo fii hayrihaaba ayb qaala xadaanaa mujaahid ibnu muusa marka dircigii iyo khimaarkii waa intay ku tukan inta laga rabo waajibka waa intaa marka qaala xadaanaa mujaahid ibnu muusa qaala xadaanaa cuثmaan bnu cumar wa huwa bnu faris alcabdiyu basriyu اlasli yani basriyun waasluhu min bukhaara iqat wakana yaxya bnu saciid laa yardaahu qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu cabdillaahi huwa saduuqu yukhdi imaamu dahabi kaashifka isaga wuxuu ku yidhi fiihi liin ayb yacni bna dinaar can moxamed bni zayd cabdiraxmaan bni cabdilaahi yacni bna dinaar yacni cabdiraxmaan bni cabdillahi bni dinaar can moxamed bni zayd bihada alxadiidi qaala can ummi salamata annaha sa'lat الnebiya sal اll ly slam ummu salama wuxuu ka wariyey nebiga inay su-aashay atusalli lmar'atu haweenayda ma tukanaysaa fii dircin iyo wakhimaarin laysa calayha izaarun markaa gorgorad aanay korkeeda ahayn qaala waxa uu yidhi idaa kaana idaa kaana dircu dircigu haddii uu yahay saabiqan mid yacnii dheer mid dheer haddii uu yahay yuqadii daboolayo duhuura qadamayhaa gomadaheeda markaa yacnii korkeeda cagteeda yacnii meesha cagteeda kore haddii uu wada qarinaayo oo maradu ay dheer tahay oo saabiqo ay raaracsamayso haa buu yidhi haddii kale laakiin maya waa loo baahnaanaya markaa gorgoraddii iyo qaala abu daawuud waxa uu yidhi rawaa hada alxadiida waxaa wariyey malik bnu anas wabakr bnu mudar waxafs bnu khiyaaf waismaaciil bnu jacfar wabnu abi di'bin wabnu isxaaq can moxamed bni zayd bay ka wariyeen can ummihi can ummi salama lam yadkur axadu minhum annabiya sala allahu calayh waali wasalam qof iyaga ka midoo nebiga sheegay ma jiro qasaruu bihi calaa ummi salama xadiidka ummu salama ay ku joojiyeen ayb marka abu daawuud riwaayadaasoo rajaxayaa iyadaana dadka badan ay wariyeen xufaadda badankood ay wariyeen baabun almar'atu tusallii bihayri khimaarin almar'atu haweenayda tusallii tukanaysa bihayri khimaarin khimaar la'aan haweentii marka khimaar la'aan ma tukan kartaa khimaarka maradaas koroo madaxa iyo qoorta in lagu daboolayo dheer oo ilaa inta soo gaaraysa ayb waana midda ilaahay uu leeyahay walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna jeebkuna halkaas waa xabadka ku yaalla qال xadaثna mحamed بن المثنى whuwa abu muسى الزmn qala xadaثna xajaaج بن minhal qala xadaثna xamaad can qataadة can mxamed bn siriin can صaفiyaةa bint الxاariث can caaئiشhaةa can النabiy salى الlah عalيه alي wsلم أnahu qaal laa yaqbal اllah ilaahay ma aqbalaya salaata xaa'idin haween xayd gaartay ilaa bikhimaarin khimaar ma ahay si wax kale inay yani ku aqbali maayo ilahay salaadeeda macnaha maahan marka salaata xaa'idin ma laga wada haween markaas xayd qabto hadday xayd qabto maxaybu ka tukanaya salaaddeedaanba la aqbalayninba waaba xaa'idba ee ulajeedku waxaa weyaan haween qaangaar ah naag qaan gaartay oo xaydba gaartay da'dii xaydka gaartay ee markaas inuu ka socdo ma laga wado ayb marka haweentan marka xajaaj ibnu minhaal waa macruuf huwa alanmaatiyu abu moxamed assulami iqat faadil xamaadkanna waa ibnu salama xamaad ibnu salama lianna maxaa yeeley ibnu zayd qataada isaga waxba kama warinin haddaa aragta yacni xamaad can qataada waa ibnu salama ibnu zayd ma aha wuxuu tilmaamay marka can qataada qataada isagoo macruuf can moxamed ibni siriin huwa abubakr albasri waa macruuf can safiyata bint اlxaariث waxaa la yidhaha safiyata binti alxaarif ibni dalxata alcabdariya ayb saxaabiyatun laha can caaisha caaishay wax ka warisaa ibnu xibbaan taabiciintuu ku daray laakiin waa saxaabiyad iyada ayb xadiidkan marka ibnu khuseyme waa saxiix yeelay imaamu tirmidi waa xasaniyey ayb imaamu nawowina khulaasatulaxkaamka waa ku saxiix yeelay ibnu kaiir irshaad ulfaqiiha wuxuu yidhi isnaaduhu saxiixun wuxuuna sheegay xaafidku wuxuu tilmaamay ibnu xajar ana daara quطniya acalahu bilwaqfi daara quطni xadiidkan inuu mowquufnimo ku cileeyey oo wuxuu yidhi waqaala ina waqfahu ashbahu xadiidka mowquufnimo ayaa uu ku xoog badan yahay wacalahu اlxaakim biاlirsaal xaakim isagu mursalnimu ku cileeyey xadiidku marka waa inuu saxiix yahay marka sidaas qaala abu daawuud rawaahu saciidu yacni bn abi caruuba can qataada can اlxasan can الnabiy sal ا l slam isagoo mursala waa kaa qaala xadaana moxamed bnu cubayd qaala xadaana xamaad bnu zayd can ayuub can muxamadi wa huwa bnu siriin ana caaئiشhaةa naزlat calى safiyata umi طalxata طalaxaat ana caaishata caaisha nasalad waxay ku soo degtay calaa safiyata safiya ummi dalxata ahayd safiyada yaa wayn dalxa hooyadiis ahayd ummi dalxata dalaxaat marka dalxata dalaxaat waxaa loogu naanaysay waxaa la yidhaahdaa dalxooyinka aad u badnaay khayr iyo deeq iyo waxaasay ku shuhroobeen ninkan marka isagaa ugu sii weliba deeq badnaa oo saasaa marka la tilmaamay oo asmaci baa wuxuu sheegayaa dalxata bnu cubaydillaahi taymi dalxata alfayaadaa la dhihi jiray dalxata bnu cumar isaga dalxata aljawaad dalxatu bnu cabdillaahi bni cawf dalxatu nada dalxatu bnu اlxasan bni caliyin dalxatu اlkhayr dalxatu bnu cabdillaahi bni khalaf waa midkaane dalxatu dalaxaadaa la dhihi jiray marka intii iyaga ayuu isku darsaday yacni ninkan oo wuxuu yidhi wa kaana ajwadahu لأnنhu kana أjwadahum saasuu asmaci sidaasaa laga soo guuriyey marka dalxata dalaxaad loogu bixiyey saas dalxooyinkii khayrka badnaay khayrkoodii buu urursaday wa kaana amiira sijistaan sijistaan meesha la yidhaahdo amiirka ahaa jiray safiyadan baa dhashay marka ayb fara'at waxay aragtay banaatan bay aragtay ayb fara'at banaatan bay aragtay gabdho lahaa iyada u sugnaaday yani gabdhaha iyadu markaa ay lahayd faqaalat waxay tihi inna rasuula allahi sal ll ly slam rasuulka dakhala uu soo galay wa fii xujratii yani banaatan lahaa safiye u sugnaaday waa marka waxa hadlayana waa caaisha daca inna rasuula allahi sal ly slam dakhala wuxuu soo galay uu soo galay wafii xujratii jaariyatun qolkayga iyadoo marka ay gabdho ku jiraan gabdha aan markaa inqaan gaarin jaariyadu saasay ujeedaan ayb ana caaئiشhaةa naزlat calىa safiyata umi طalxata طalaxaat fara'at banaatan bay aragtay lahaa faqaalat ina rasuula الlah sal slam dakhala wuxuu soo galay fii xujratii jaariyatun wاlxaal fii xujratii qolkayga jaariyatun ay tahay gabar faalqaa ilaya wuxuu ii soo tuuray xaqwahu hoosguntigiisa yani marada uu guntiga ku xirto waqaala lii wuxuu igu yidhi shuqiihi jeex dilaacu bishuqatayni laba ka dhig fa acdii sii haadihi tan nisfan nis walfataata gabadha allatii cinda umi salama ahaydna nisfan sii fa innii anigu laa uraahaa ma malaynayo la ima mala gelinayo ilaa qad xaadad in xayd ay gaareen ma ahani ow amase laa uraahumaa ilaa qad xaadataa la imala gelin maayo ilaa inay xaydayn maahan oo xayd gaareen maahan marka saa ha yeelaanoo haweentu hadday qaangaarto marka inay izaarkaas ama yani sidii haweentii weyneyd waxay salaadda ku tukanaysay ku tukanaysaa xadiidkan laakiin waa daciif isaga qaala abu daawuud wakadalika rawaahu hishaam can ibni siriin ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan asadlu fi salaati asadlu sadliga oo fi salaati salaadda dhexdeeda ahaanaya lagu sameeyo sadligu marka waa ijtimaalkii hadda oo kale maradii dhowr macnuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa in marada go'a weyn go' weyn qofku inuu qaato go'a dhexdiisa dhexbartankiisa madax korkiisuu saara markaasuu iska daynaa marka maro weyn waa haddii madaxa la saaro marka oo la soo daayo qofkii xaggaasoo kale taagan qofkii waxaa dhici karta inuunan arkaynin hadda wax cawraa kama arkaayo badan laakiin isagii baa wuxuu noqonayaa qof maanta dhan marka gacmihiisii iyo dhaqdhaqaaqiisii marka qof xakamaysan ayuu ahaanaya saa waa lagu fasiray oo marka inuu madada dhexdeeda uu madaxa saaro uu soo daayo midig iyo bidix uu ka daayo waxaa kaloo lagu fasiray inuu isku duuduubo maradii gacmihiisa meelu ka bixiyo uu waayo waxaasoo dhan qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb ibraahim bn muusa can ibni اlmubaarak can alxasan ibni dakwaan meeshaan alxasan ibnu dakwaan bacdi nuskh oo abu daawuud waxay qorayaan oo weliba qadiim ah alxuseyn ibnu dakwaan alxuseyn ayay bacdi nuskh qorayaan marka haddii la yidhaha alxuseyn ibnu dakwaan waa xuseyn almucallim waana iqa ayb wouna ka wariyaa sulaymaan alaxwalkan haddii la yidhaha alxasan bnu dakwaanna abu salamata albasri saduuqun yukhdi wa rumiya bilqadar wa kaana yudelis tee waayo marka middan marka war dheer baa ku jira xuseynkan iyo xasankan labaduba sulaymaan alaxwal waa ka wariyaan labadoodana cabdullahi bn mubaarak waa ka wariyaa marka iyay yihiin marka labadan nuskdiina labadasii way kala qorayaan laakiin waxaa xoog badan alxasan ibnu dakwaan inuu yahay waxaana xoojinayo riwaayat اlbagawi fii sharxi الsunna bagawi sharxu sunnaha xadiidkanuu wariyey can طariiqi abi daawuud weliba baqawi isagu wuu ka dembeeyey qarnigii lixaad awaa-ishiisii buu dhintay an boqol iyo xoogaagi isaga marka sanad buu ku warinaya kitaabkiisa sidoo u wado u wado can ariiqi marka abi daawuud oo xadiidkan ka wariyey ou keenay alxasan bnu dakwaan buuna yidhi xusein ma dhihin taa marka waxay caddaynayaan nuskhada marka xasantu inay xoog badan tahay riwaayada ibnu khusayma fii saxiixii iyaduna waxay leedahay alxasan xusein ma dhehayso zaylici fii nasbi raaya cayni iyaguna alxasan ibnu dakwaan bay rajaxeen inay tahay xadiidka inuu xasan yahayna waxaa ku tusaayo ibnu cadiy ayaa wuxuu ku wariyey fii kaamilihi ibnu cadiyina kitaabkiisaas waa kitaab oo ducafada oo u caqiday marka axusein xusein almucallimna ducafada kuma jiro kitaabkaana ma ku jira isaga marka kownuwa marka xadiidkan ku keenay ibnu cadiy kitaabkiisa kaamilka xuseinka xasanka inuu yahay bay iyaduna rajaxaysaa oo weliba fii tarjamati xasan ibni dakwaan buu ku dhex qoray markuu xasan ibni dakwaan u tarjamayo keenay xadiidkan buu qoray waxaa kaloo iyadana ayb laakiin ibnu cadiy isaga markuu yidhi ayb xaakim xadiidka mustadragiisu ku soo saaray dahabina waa saxiix yeelay can طariiqi اlxasan ibni dakwaan iyadana waxaasoo dhan marka waxay xoojinayaan nuskhada yacni sida taallo inay tahay alxasan ibnu dakwaan ninkan ayb axmed shaakir isagu wuxuu maray maslag ah inay labadooda wariyeenba waa dhici kartaa oo أن الxadيiثa jaءa can طريiqi الxaسن بn dakwاn can sulayman الأxwل وcan طريiqi الxuseyn ibn dakwاn xusein almucalم can sulayman الأxwal شharxa tirmidiga sidaas uu leeyahay labadaba marka waa ixtimaal waa suuragal marka ixtimaal qawi ah waay maxaa yeelay nusqooyin qadiima ayaa xusein qoraayo inta badanna xasan waa qorayaan marka in labaduba ay yani labada riwaayaba inay jirto waa iska suuragal marka calىa kulin labadaba hadday jiraan xadiidku mar walba isagu waa صaxiix cilo maaha laakiin sanadka nugtadaasaa ku jirta sanadkan in la ogaado taasaa muhiima ayb axmed shaakir isagoo marka sharaxa tirmidiga ayuu saa ku yidhi tirmidiga sharax buu ku leeyahay iyo taxqiiq waa madbuuc sharaxiisaasayb waa zamankan muxadisiinta wakhtigan joogtay rag u waaweynaa buu ka mid ahay musnadkana taqiiq takhriij buu ku lahaa musnadka axmed ma dhammaystirin laakiin in badan buu laakiin ka taqiijiyey ka taxqiijiyey marka culammada isaga iyo cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi iyo culammadii zamankan joogtay rag u waaweynay ahaayeen cilmigan yani xadiidka can sulaymaan alaxwal sulaymaan bn abi muslim alaxwal iqatun iqa qaalahu axmed can caطaa qaala ibraahim caطaa bn abi rabax waa almaki sayid الtaabiciin qaala ibraahim ibraahim waxa uu yidhi ibraahim ibn muusa can abi hurayrata can caطaa can abi hurayra ina rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali waslm nahaa waxuu reebay can sadli buu reebay fi salaati salaadda dhexdeeda lagu sameeyo wa an yuqaطiya rajulu ninkii inuu daboolo faahu afkiisa iyo ruuxa markuu salaadda tukanaa inuu afkiisa daboolo oo maro iyo saasu talaum inuu sameeyo qaala abu daawuud rawaahu cislun can caطaa can abi hurayra ana الnabiya sal اه slm nahaa can sadli fi الصalaaة qaala xadaana moxamed bn ciisa bni طabaac qaal abu jacfar weeyaan qaala xadaanaa xajaaج can ibni jurayjin qaal akaru maa ra'aytu inta aan arkay inta ugu badan cada'an cadaa yusallii isagoo tukanaya weyaan saadilan isagoo yanii sadli samaynayo yacnii inta aan cadaa arkaayey isagoo tukanayo wuxuu tukan jiray isagoo sadli samaynayo maradaa habkan yanii aan sheegnay yeelayo oo marada dhan isku sii daynayo iyada dhan qaala abu daawuud waxau yidhi wahada kani yudacifu wuxuu daciifinayaa daka alxadiid dalika alxadiid daaka mudin dalik dalika alxadiid xadiidkaasuu daciifinaa lababuu ka wadaa marka abu daawuud hadalkan yacnii ficilkan cadaa xadiidkuu daciifinayaa laba siba waa loo jeedi karaa labada si marka isaga wuxuu u jeedaa abu daawuud maadaama raawigii xadiidka wariyey haddana xadiidkii uu khilaafay waxay tusayaa xadiidka agtiisa inuusan saxiix ka ahayn oo mar haddii raawigii uu khilaafay wixii uu warinayo fakaأnnahu tarakahu licadami صixatihi xadiidkan waxuu uga tegaya cadaa inuunan saxiix ahayn darteed laakiin bayhaqi isagu si kale u towjiihiye fi sunani اlkubraa oo wuxuu yidhi wakaأnnahu nasiya اlxadiid waxaa dhici karta cadaa inuu xadiidkii iloobay ow xamalahu ama inuu ku xambaaray calى ana dalika inama laa yajuuzu lilkhuyalaa ama macno kale inuu isaga u fasirtayo uu leeyahay ninku markuu kibir iyo u samaynaayo ayaa la reebay haddaanu kibir u samaynaynin lama reebin binaan calaa dalika inuu saa u yeelay yaa dhici karto sidaan marka uu sheegay beehaqi baana toosan maxaa yeelay culamaa'ulxadiid xadiidka kuma daciifiyaan raawiga haddii uu khilaafo wixii uu warinayo waxaa la yidhaahdaa riwaayada iyo ra'yiga raawiga riwaayada awleysan riwaayada waxa uu warinayo iyo hadday iskhilaafaan raawiga ra'yigiisa kee la hormarinayo riwaayadaa la hormarinayo raawiga ra'yigiisa la hormarin maayo xanafiyada ayagu waxay qabaan qaacido ah ruuxa raawiga ah xadiidka hadduu khilaafo xadiidkaas waa daciif ay leeyihin ayb meelahan oo kale marka hadalkan abu daawuud xujay ka dhiganayo ma garan laakiin riwaayada iyo ra'yiga kee cismo lehna yaa cismo leh khalad yaa ka macsuum ah raawiga ra'yigiisa khalad macsuumka ma aha waa bani aadam laakiin riwaayada nebigu uu ka sheegayo maadaama uu iqo yahay isagu nebigaan ka haysanaa nebiguna laa yandiqu can اlhawa marka riwaayada iyo ra'yiga riwaayadaa la hormarinay waxaana dhici karto raawigaani markuu riwaayadiisa khilaafayo inuu iloobay waa suurtagal waa bani aadam waa jiraan riwaayad badanoo waxay wariyeen dib ka iloobay ama waxaa dhici karta in isagu intuu si kale u fahmay macno kale ku xambaartay oo markaa uu leeyahay macnahanna waa saan macnahanna waa sidaan marka isku soo duubduub xadiidku marka ku daciif noqon maayo raawiga yacnii ra'yigiisa dartiisa qaala abu daawuud abu daawuud waxau yidhi wahada kani yudacifu wuxuu daciifinayaa dalika alxadiid xadiidkaa buu daciifinaya laakiin xadiidku daciif ma ahan waxaa weeyaan raawigana sida bayhaqi uu yidhi waxaa lagu xambaarayaa inay tahay waxaa lagu xambaarayaa inuu ama iloobay ama macno kale uu ku xambaaray isagu halkan baaban ku daraynaa baabun asalaatu fii shucuri الnisaa asalaatu salaad fii shucuri الnisaa'i haweenka dharkooda ay ku seexdaan in lagu tukado dhar yacnii haweenta yacnii jirhkeeda la xidhiiro ay ku seexato salaadda lagu tukanayo qaala xadaثana cubaydullahi bni mucaad qala xadaana abi huwa mucaad bnu mucaad alcambari qaala xadaana alashca ashcaث bn cabdillaahi bni jaabir alxudaani saduuqun can muxamadi yacni bna siriin can cabdillahi bni shaqiiq can shaqiiqin can caaishaةa radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu اllahi salى allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu aha laa yusallii inaanu tukanaynin fii shucuurinaa uusan ku tukanaynin go-yaalka aan ku seexanno ow amase luxufinaa yacnii maryaheenna aan ku seexanno lixaaf iyo shucur isku macno u waay allixaaf waxaa weyan marada oo la huugsado shucurna waa un midda la huugsado haweenta jirhkeeda la xiriirto qaala cubaydullaahi shaka abii aabbahay baa ku shakiyey xadiidku marka wuxuu tusayaa in laga dheeraado yacnii haweenta marada jirhkeeda la xiriirto maxaa yeeley madinatu najaasa weeyaanoo markay xayd iyo noocaas oo kale yaa sidaa laakiin yacni maahan waa iska nahyi tansiih oo kale waa iska nahyu tanziih amaa yacnii hadday nijaas ku taalla waa isaga waaba laga dheeraan laakiin haddaanay nijaas lagu aanay ku oolin dhibaataa ma leh waxaa weeyaan waxa uga tegaya waa karaaha unbaa ku jirta saan weeyaan wabiاllahi towfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamed wclى alih w saxbi